darling. saaxiibadaadu waa dar kula socdo ku sahanahadiyo dar kala ku sirayo sunta ku walaaqo adiga un ku sababe kala saar labado kala soocay kala saar labado kala soocay kala saar labado kala soocay kala saar labado kala soocay ayayno sinnaanine hayno kala sokeeyaan ayayno sinnaanine hayno kala sokeeyaan
asalaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal meel walba aad joogtaan iyo sida maqalka raadiga heesanaha oo idinsoo gaarayaba waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka dooda isbuuca waxaana toddobaadkan idila socodsiinaya anigoo tima cadde kala saar labado kala soocay ayayno sinnaanine hayno kala sokeeyaan ayayno sinnaanine hayno kala sokeeyaan
mar kale kusoo dhawaada barnaamijka dooda isbuuca toddobaadkan eebaha duraal ka noqda waxaan ku eegeynaa sida jahliga looga saari karo caruurta soo koraya waxaana barnaamijka marti ugu ah qaar ka mid ah macalimiinta wax ka dhiga magaalada jowbahar ee caasimadda hirshabelle
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabto dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqeynaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqeynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
waa hagaag fariintintaas aynu kaaga gudubno ugu horeyn waxaan soo dhaweynayaa ustaad cumar axmed oo ka mid ah barayaasha magaalada jowhar marka hore kusoo dhawow raadiyaha marka xigta sidee jahliga looga saari karaa caruurta soo korayso cabdulla waa mahadsan tahay caruurtaad soo korayso waxaa jahliga loogu saari karaa in dadaalo badan lagu bixiyo sida in caruurta la wacyigeliyo oo la dhaho waxbarashada waa fiican tahay ahmiyadeeda ama faa-iidada ay leedahay loo sheego oo lagu dhiirigeliyo ardayga horta intaa wax barin ka hor waa inaa ka dhaadhicisa horta waxaa barayso ama aqoontan oo baranayo waa in faa-iidada ay hadho uu yeelan karto horta koo waa inaa ka dhaadhicisaa mida labaad kadib asoo diyaarsan oo ardaygii inuu waxbarto diyaar u ah oo ku imaanayaa ama aa goobtaada keenaysaa kadibna sidiiaa ku bari kartaa waxyaabaha lagu yare karna waxaa jir waxaa waxaa ka mid ah ardayda in la wacyigeliyo oo iskuullada inay dhigtaan lagu dhiirigeliyo waxbarashadana see kor ugu qaadmi laheyd arday walbo oo bulshada la- oo la dhex maro oo la dhaho waxbarashada way fiican tahay ama guryaha loogu tago kaleenta ama waraaqooyin loo sameeyo oo sidii loo dhexgeliyo waxbarashada ahmiyadda ay leedahay oo loo sheego kadib waxaan isdhihi karaa haddii barnaamijkaas oo magaalka dhan lagu faafiyo inay jahliga yaraanaya waa tahay ustaad cumar aad ayuu mahadsan yahay markana ah ustaad ciise iyo yuusuf sheekh cabdi marka hore kusoo dhawow raadiyaha isnaay marka xigta sidee jahliga looga saari karaa caruurta soo koraysa waa mahadsantaa ustaad cabdiweli waxaa loogu saari karaa caruurta ku horta in uu jiro xiriir ka dhexeeyo waalidiinta iyo macalimiinta waayo xiriirkaas muhiim waaye haddii canug lagu keeno maanta oo iskuulkii adiga aad wax baraysay oo ka macalin ahaan oo waalidkiin uusan warka haynin waxaa dhicisa marka cunugaas waxbarashadiisa inay meesha ku lunto marka waalidka waxaa muhiim koo ah in waalidka iyo macalinka ay iska warhaayaan oo ay xiriir yeeshtaan midda labaad in ardayda adigana la dhiirigeliyo waxbarasho lagu dhiirigeliyo oo tusaaloo kale in loo qabto tartamo in loo qabto ardayda oo kale dhexdooda oo ardaygii guuleysto oo la siiyo waxyaabo yar oo hadiyad ah in la siiyo markaas waxaa suurtagelaysa in ardayga waxbarashadiisa ay kor u kacdo ama ay kobacdo marka saas ayaan lee ayaa laga hortagi karaa in la helo goob free ah in la helo dad oo wacyigeliyo oo barnaamijkaas ka shaqeeyo in la helo hay-ada taageero waxbarashada taageero oo macalimiinta waxyaabaha ay u baahan yihiin siiyo ilaa maxaa yeele had waxyaabaha inta hortaagan waxbarashada inay ardayda ay waxbartaan waxaa ka mid ah dhaqaalaha ka mid ah in dhaqaalahaasi la kubciyo ad wasaaradda way mahadsantahay barnaamij badan ay samaysay oo macalimiinta lagu qaadanaya in tiradaas macalimiinta lagu qaadanaya la kordhiyo macalimiinta oo badan loo tababaro barnaamijyadaas oo ardayda sidaas lagu wacyigeliyo lagu dhiirigeliyo waxbarashada waa tahay ustaad ciise aad ay umaadsan yahay markana ah ustaad cumar door ankee ah ayay barayaasha ka qaadan karaan yareynta jahliga caruurta okay ustaad cabdiwiil aada umahadsan tahay barayaasha ama macalimiinta doorka ay ka qaadan karaan waxay tahay ardayga horta inay si daacadnimo ay wax u baraan ardayga haddii adiga a marna saaxiib ka dhigato marna aa indhaha u gaduudiso markaas ardayga inaa isfahantaan aad ayay u wanaagsan tahay bara ardaydana macalinka a waxbarashada nacsii karo ama asaa jeclaysii karo haddoo ardayga macalinka mar waliba oo indhaha u gaduudinayo oo marmar adiga waxaa jiro ilmaha ama jielkaad soo koraay inuu maaweelin iyo waxaas loo sameeyo kaleente ardaygii dhiirigelin oo aad u weyn ayuu ka qaadan karaa laakiin macalinkii haddoo mar walba cunugii oo cambuuso oo mar walba oo cadow ana camal oo ku noqdo ardayga way adkaanaysaa inuu ku dhiirigeli oo ku dhiirado inuu wax barto laakiin haddoo macalinka marna oo saaxiib la oo ka dhigto ardayga marna oo macalinnimo oo u tixgeliyo oo indhaa u gaduudiyo taas ayaa isleeyahay cumar ahaan waa kor ayay u qaadi kartaa waxbarashada doorka aan ka qaadan karnan waxay tahay macalimiinta ahaan haddaan nahay inaan wacyigelino mar walbo xiriiro badan aan la sameyn waalidiinta oo kaleente aan mar walba u dhiirigelino oon waxbarashada waa fiicantaha ahamiyada leedaha aan mar walba u sheegno waa tahay ustaad cumar aad ayuu mahadsan yahay markana ah ustaad ciise maxay tahay doorka aad ka qaadan kartaan yareynta jahliga caruurta maadaama aad tihi- maadaama aad ka mid tihiin barayaasha magaalada jowhar haddii aan ugu galo su-aasha labaad doorka aan ka qaadan karno wuxuu yahay in horta wacyigelin la helo mid ugu horeysa wacyigelin waaye wacyigelin in la sameeyo in caruurtii iyo waalidiintii lagu wacyigeliyo waxbarashada faa'iidada ay leedahay ahmiyadda ay leedahay in looga hadlo oo mar walba lagu dhiirigeliyo midda labaad haddaan u gudbo waxay tahay in macalinka iyo ardayga xiriir wanaagsan uu ka dhexeeyo macalinkana waxaa la rabaa in ardayda dhan ay u sinnaadaan oo waxyaabaha uu baraayo uu si cadaalad ah uu ku baro ardayda inuu kala xigsadana mar la rabo hadduu kala xigsada xogo meesha waxaa ka imaanayso in waxbarashadii ilmaha ay hoos u dhac ku imaado in ardayda dhan macalinka ay u sinaadaan mararka qaar ardayda macalinka uu la kaftamo waxyaabo iska yar uu kula kaftamo oo waxbarashadana dhib aan u keenaynin fasalka magiirjooga oo kale macalinka xili xiisda laga baxo kale ma- ardayda inuu la falgali karo macalinka uu la kaftami karo oo macalinka dhiirigelin uu u sameyn karo ardayda inuu u sameyn karo oo kale waxyaabahaas waxay ka mid tahay waxyaabaha kor u qaadayo ardayga waxbarashadiisa inay kobacdo ama ay kor u kacdo waalidiinta sidoo kale ayagana inay ardayda ku dhiirigeliyaan waxbarashada ay ku dhiirigeliyaan ayagana waxay ka mid tahay waxyaabaha ardayga waxbarashadiisa kor u qaadayo macalimiintan ayagana waxaa la rabaa dadaal dheeraad inay sameeyaan si ardayga arday aqoontiisa ay kor ugu kacdo waxyaabaha uu baraayana macalinka ardayga uu baraayo asiga inay ka dhadhacsan tahay bu asiga inuu aqoon dheeraad uu leeyahay inuu baxdi sameeyo macalinka waxyaabaha ardayga uu baraayo oo sambuurda uu saarayo oo kale hadday tahay maado xisaaboo kale hadday tahay oo kale asiga intuu cashirka ardayga hor imaanin ka hor inuu asiga iska soo dhaadhiciyo maadada oo sidaas ardayga uu u gudbiyo intaas ayaan kusoo koobaya waa tahay ustaad ciise aad ay umaadsan yahay markana ah ustaad cumar waxaad ka dhawaajisay in inta badan ee, macalimiinta ee, iyagu sabab u noqon karaan in ardayga waxbarashada uu kusii jiro iyo inuu ka haro sidaan ognahay ee, caruur goob layskugu keeno ma jiraan ka barayaal ahaantiina caqabado gaar ah oo aad kala kulantaan caruurta okay ustaad aada umahadsan tahay su-aashaas waxaan uga jawaabi lahaa haawee jiraan caqabada caruurta lala kulmo caruurtoo kaleente waxyaaba sharciyaa jiro caruurta markaa sharcigaas oo kasoo gudbo kaleente ama xuduudas oo soo dhaafo ciqaabtii iskuulka uu degsanayo haddii lagu sameeyo caruur waxaa jirto waalidiintooda la tagaayo bataatan ba iskuulkas marawo meel kaleente i geyso wax igu bar hadaarit laakiin iskuulkas marawo taasna waxaa loo looga hortagi karaa dhihi karaa caruurta marka hore in la wacyigeliyo horta intaa wax barin ka hor inaa wacyigeliso kadib shuruudihii aa u sheegto waalidiinta sidoo kale inta aa u sheegto hay waalido iskuulka shuruudahan uu leeyahay ardaygii shuruudahan kasoo gudbane inaa oo ciqa- ciqaabtaan la marsiinayo oo wax dhan oo loo sheego markaas waalidka asaa jooska iskale caruurtana hadday ku adkeeyaan iskuulkan iga bixi bataata ma marawo markaas asaa jooska iskale haddoo rabo iskuulkii cunugii wuu ku cadaadin karaa haddoo rabona waa ka baxsan karaa laakiin ardayda badanaa in shuruudahaas lagu dhaqo ayaa isku daynaa
waa tahay markana ah ustaad ciise maxay tahay caqabadaha aad kala kulantaan caruurta maadaama ee, inta badan caruurta markii meelo iskugu keena ay yihiin kuwo kala dabeecad ah ma jiraan marka caqabado gaar ah oo aad kala kulantaan maadaama aad tihiin barayaashii magaalada caqabada way iska jiraan oo caruurta xaggooda ka imaado ha noqoto dhanka maqnaanshaha oo kale caruurta waxaa arkaysaa caruurta qaar oo iska maqnaanaayiin markii ay ku imaadaan oo aad isku daydo inaad weydiiso sababihii ay ku maqnaayeen oo waxay ku dhahaayiin waan xanuunsanaa iyo waxyaaba noocaas ay ku dhahaayiin adigina kama warhaysid ka macalin ahaan markaad waxaa ku qasbantaa marka caruurtaas inaad iska raacdayso oo kale aniga waxaan sameynaa inta badan ilaan hadda xilliga lagu jiro waa xilli iska adag waaye canug ma la tutumi karo uli waxyaabaas ma la isticmaali karo canaanta aad isticmaali karto waxaa waaye caruurtaas inaad iska celisid oo aad daadid waa maanta waxaan kuu ganaaxiyey oo kale oo inaad maqnaato oo biri xiisad biri imaa xiisad shal maqnayd bedelkeeda maanta xiis maleheed oo kale waxyaaba noocaas ah ayaan isticmaalnaa marka caqabada way iska jiraan aw u badnaata dhankaas gembiska ardayga oo kale iyo ardayda mararka qaar oo ayaga fahamkooda oo culeys uu ka jiro dadaal la-aantooda laakiin inta badan waa maareenaa inta waa tahay ustaad waxaad ka dhawaajisay in ardayda aadan tumi karina sidaan ognahayna arday haddii aan la canhananin inuusan waxbarashada uusan heegan u haninin maxay tahay marka sababaha caruurta dhanka canaanta ah aysan barayaasha u samayn karin qabada badanaa jiro canugii oo kale haddii tuntid maanta oo kale waalidkii wuu ulaabanaa waalidkii wuxuu leeyahay iskuulkaas aniga ma rabo oo kale waa laisku tumaa iskuulkaas isku tumaa aan diyaar muuyin aan wax ku barto marka waxyaaba kale aa jiro oo laga baaqsan karo dhanka canaanta oo kale ushoo kale in arday oo kale la ganaaxo oo maalmo iskuulka maqnaawo lahoo kale in xiisada qaar ka mid ee banaanka lagu haayo qaarna soo gal la dhaho si arday loo dareensiiyo inuusan maalin kale gambinin iskuulka oo gambis aan laga ogoleen waxyaabahaas oo kale laga baaqsan karaa
waa tahay ustaadka aad u mahadsan yahay markaana ustaad cumar inta badan caruur waxaa jiro ku shaqaysto xirfadda baalashka marka sidee loogu dhiirigelin karaa in caruurtaasi ay wax bartaan caruurtaas oo baaladka ka shaqaysto waxaa lagu wacyigelin karaa ama waxbarashada lagu jeclaysiin karaa in wacyigelin loo sameeyo marka ugu horeysane waalidiintooda dhanka laga soo maro ile cunugas baaladka waxaa ku kalifiyey dan iyo duruuf cunugaas oo kale wuxuu u baahan yahay waxbarasho free ah in loo sameeyo oo si free ee wax loo baro dharkiisana la kafaalo qaado ile waxbarasho qofka hadduu ku jiro inuu nadaafadiisa iyo waxaas ay fiicnaadaan laga maarmaan aaday laga maarmaan u tahay sababtoo ah alnadaafatul iimaan allahi cunugaas oo baaladka ka shaqaysanayan maalintii lacag buu ku tashanayaa asoo shaqaysanaya haddaa dhahdid kaala walaxan ku baraa inuu kula dagaalamo caquul eebo ile maanta nolol maalmeedkiisu soo dhacsanayaa laakiin haddii oo la dhaho aniga ahaan waxaa isdhihi karaa haddii loo sameeyo meel oo waxbarashada gooni oo loogu sameeyo oo sidaas wax loogu baro oo noloshiisasna oo la kafaalo qaado sas inuu ku dhiirado ayaa macquulgal ah laakiin si kaleenta inuu kaa yeelinin oo iska cadaawa midas
waa tahay ustaadka aad u mahadsan yahay markaana ustaad cumar caruurta ku shaqaysata baalashka sidee loogu dhiirigelin karaa in ay wax bartaan caruurta ku shaqaysato baalashka ama casayga waxaa lagu dhiirigeli karaa in wax bartaan ko horta caruurtaas in ayaga wacyigelin loo sameeyo sida ustaadka hore uu dhawaajiyey waalidiintoodana lagu dhiirigeliyo waxbarashada ilaa canugaas waxaa laga yaabaa in mas-uuliyadda guriga dhan asiga uu maareeyo ayaa laga yaabaa waxa u geyna inuu caseeyo noqdo maahan waxbarasho naceeb laakiin dan iyo duruuf haysto awgeed waaye marka waxaan dhihi lahaa in la helo cid kafaala qaado ha noqoto hay-ad ha noqoto ha noqoto wasaarad ha noqoto cid waliba ka qayb qaadan karto ilan caruurtaas oo baalashka ama caruurtaasi oo casayga ka shaqaysato waa caruur iska maskiin ah xitaa waa dhihi karnaa agooman waa la dhihi karaa waayo agoontana fadliga ay leedahay nabigu wuu ka hadlay sala allahu wasalam oo nabigu wuxuu yidhi anaa wa kaafilu yatiimi fi ljannati kahaatayni aniga iyo agoon qofka kafaala qaado jannada waxaan ku nahay sidaan oo kale fariis ayuu ku tilmaamay waxyar daraja ay isdheerihin waa marka marka waa in la helaa dad kafaala qaado ha noqoto hay-ad ha noqoto ama dad caadi oo isxilqaamay ha noqoto oo kafaala qaado waxbarashadii caruurta agabkii caruurta wax ku bari lahaayeen iyo waalidiintooda xitaa nolol maalmeedkooda cid oo kafaala qaad hadii la helo caruurtaasi way ku dhiirinayaan inay wax bartaan
waa tahay ustaad ciise aad ayuu mahadsan yahay markana ustaad cumar waalidiinta kaalin ceenkee ah ayay ka qaadan karaan in ubadkooda ay wax bartaan okay ustaad cabdiwiil aad ayaa umahadsantaha horta waxbarashada cunuga haddii la dhaho waalidka ayay aad u qusiisaa ile cunugan haddaa guriga lagasoo tarbiyeynin ama guriga lagasoo canaananin way adag tahay inuu wax barto waxaana laga maarmaam ah macalinka iyo waalidkana inay iska warhayaan tusaale haddaa kugu soo qaato cunugan iskuula la keeni waalidkana ma ka warhayo haddii la dhaho hadduu maanta macalin ka waayo waalidka inuu ku laabtaa la raba macalinka macalin ahaan waalidka inuu ku laabtahay wiilkii maanta ma arkin maxaa ku dhacay taas cagsigeeda hadduu waalidkii cunugii oo soo tabanay inuu dugsiga inuu iskuulka aada ininka leentay inuu macalinka kasoo hubiyaa la rabaa asine waalidkan waxaa ku dhiirigelin lahaa marmar inay iskuulka soo kormeeraan sababto ah cunugan waa soo dirti waa usoo labistay buu waa usoo dhiibtay waa soo dirti inuu meeshuu aado iyo meel kaleeta ma ogtid inaad soo oo soo oo soo tix raacdid aad soo raacdid marmar macalinka soo oo soo booqatid ama taas ma awoodid mashquulaa tahay lixdan maraa ka haysataa macalinka soo wahay maanta ma wiilkii ma imaaday haa iyo maya macalinkaa jawaab ka helaysaa waalidiinta noocaas ayaa uga qayb qaa karan waa tahay markana ustaad ciise maxay tahay ahamiyadda ay leedahay in caruurta ee jahliga laga saaro oo ay dhammaan ku biiraan goobaha waxbarashada si loo helo bulsho aqoon leh ahmiyadda deen qaadlo oo waxbarashada ay u leedahay in caruurta lagu dhiirigeliyo ahmiyad weyn waaye waayo qof wax bartay iyo qof aan wax barin isku mid maaha sida ilaahay qur-aankiisa uu ku leeyahay qul alaystawi aladiina yaclamuun waladiina laa yaclamuun qof wax yaqaano iyo qof aan wax aqaanin ma siman yihiin jawaabta waxbaa ma sinna waa qofka haddii wax la baro maanta waxaa yaraanayso dhibaatadii ama bulshada waxyaabihii uu geysan lahaa oo saameynta hadda waxaan aragnaa caruur badan aan aragnaa oo waxyaabo khatar oo sameynaayo ha noqoto caruurtan u badan meelaha oo muqaadaraadka ama maandooriyaha lagu iibiyo ama lagu gado caruurtaasi waxaa u geysa waxaan dhihi karnaa waa aqoon daro qofka haddii wax la baro oo sheegan dhibaatada uu leeyahay uu ogaado iyo faa'iidada uu leeyahay waxa uu kala baxaya marka sheegan in haddii uu isticmaalo dhibaato inuu kala kulmaayo marka waxaan leeyahay in waxbarashada xoogga la saaro waxbarashada khaasatan waxbarashada diiniga in xoogga la saaro waayo ayada ayaa qofka adduunya aakhira anficayso midda maadigana ayadana waa nolol maalmeedkiisa ku dhacsanayaa middaas ayadana lama huraan waaye waa tahay markaana ustaad cumar ugu dambeyn fariintaada aad u jeedinayso bulshada aada umahadsantaha ustaad cabdiweli fariinta aan bulshada u jeedinayo waxay tahay waxbarashada in lagu dadaalo diini iyo maadiba labada dhanbo ilaan waxbarashada wax walbo ayay horseed u tahay cunugan haddaa wax barto iyo haddaa wax barin xitaa waalidiinta xataa saameyn saameynuu ku yeelan karaa cunug wax bartay cunug wax barta waalidkiis kuma soo afcelinayo waalidkiis kana hataa ma dhaha laakiin cunuga aan wax ba- cunuga aan wax baranin wax walbo waalidka oo ku dhiirina sida cunug ficiis camal ayuu ula hadli karaa is dhihi karaa marka waalidiinta aada oo aada umahadsantihiin waxbarashada ilmaha ha lagu dadaalo
aada umadsanya markana ustaad ciise ugu dambeyn fariintaada aad u jeedinayso bulshada bulshada waxaan u jeedinayaa in waxbarashada xoogga la saaro lagu dadaalo hadeertan waa la dadaala maasha allah in dadaalka lasii laba laabo oo ilmaha lagu dhiirigeliyo in wax la baro ilmaha yariiska oo kale in dugsiyada qur-aanka loo diro subaxdii ay qur-aanka soo bartaan gelinka dambena ay bartaan maadooyinka ay bartaan si loo helo arday ama jiil wax u taro dadka iyo dadka iyo dalkaba guud ahaan barnaamijka dooda ah isbuuca oo aad ka dhegeysaneyseen raadiyaha isnaa jawaar shabellaha dhexe soomaaliya waa niginta intaa barnaamij caynkaana kulaan kulmi doono sidaa iyo ammaane allah
Thank you.